qof walboo soomaaliyeed oo maqlaysa iyo idinkaba waxaan idiin sheegayaa haddii aad rabtaan dalkan in wax laga qabto kaligay kama qaban karo madaxweyne farwaajona kama qaban karo haddii aad rabtaan dalkan in wax laga qabto waxaan idinka codsanayaa inaad istaagtaan kow inaad ka bilowdaan carruurta soomaaliyeed inaad u dejisaan manhajkii lagu bari lahay idinkoo soomaali isku soo dhawaynayo labo inaad kulligiin is-abaabushaan ood istaagtaan oad la xisaabtantaan dowladda soomaaliyeed saddex inaad su-aalo isweydiisaan ma dad baan nahay lagu yaqaanay karti iyo sharaf oo magacooda la yidhaahdo soomaaliya oo taariikhda africa iyo dunida laga yaqaano oo sharaf lahaa mise waxaan noqonnaa inaan nidhaahdo hebel xabad baa lagu dhuftay hebel baa ku dhuftay allah u naxariisto hebelka ku dhuftana waxba lagama qaban karo waayo hebel iyo hebel baa qaylin doona sidaasaad rabtaan dalkan inuu ku socdo haddii ay jawaabtu maya tahay haddii damiiro ay nagu hartay haddii aad rabtaan carruurtiina inaad wax uga tagtaan haddii aad rabtaan sinna inaad u soo celisaan karaamadda iyo ummadda soomaaliyeed lama sugi karo berito maanta waa inaad istaagtaan maanta waa inaad is-abaabushaan maanta waa inaan bilownaa sidaan uga shaqayn lahayn jidadka magaalada sidaan u nadiifsan lahayn guryahan naga dumay sidaan u dhisan lahayn dadka qalbigooda hoose dumay sidaan u kicin lahayn maantay waa inaan ilaahay ka wada cabsanaa oon qabiilka dhinac isaga dhignaa